daaweynta afka iyo ilkaha adeeg emerjensi iyo ambalas af latan sac heegan kuwa adeegyada dhalmada oo af latan saca shaybaar dhammaystiran oo ugu maharantina dibadda waada xitaa haddii aad ka helayso baarista shahwada ragga kombyuutarka altrason noocyadiisa kala duwan midka uur ku jirta midka ugaarka haweenka iyo wixii la mid ah kaafe hosbitaal wuxuu kuu qabanayaa adeega qaliinka guud sariiro bukaanjiif ah oo si heersaraa loo diyaariyey sidoo kale waxaan kugu diyaarinay qaybta raajada oo casri ah farmasi aad ka helayso daawa
dadkana dhegeysanaya kusoo dhawaada warka duhura idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka duhur kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo sheegay in qorsho fiican dowladdiisu ay ka leedahay doorashada sanadka laba kun lix iyo labaatan wasaaradda caafimaadka jubbaland oo shaacisay inuu hoos u dhacayo dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay lixdan ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab dowladda iyo qaramada midoobey oo ka wada hadlay cunaqabataynta hubka saaran ee soomaaliya dowladda soomaaliya oo soo saartay digniin ku socota shirkadaha diyaaradaha akhbaaraadka dibadda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah mucaaradka dalka kenya oo dib u bilaabaya dibadwaxyada dowladda looga soo horjeedo
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale isku soo noqod wanaagsan dadkana dhegaysanayo waa talaado taarikhduna waxa ay ku beegan tahay labada bisha shanaad ee may sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaa haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegaysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in qorsho fiican ay dowladdiisu ka leedahay doorashada sanadka laba kun lix iyo labaatan maxamed ibraahim karaamah inoo faahfaahiyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay dood furan oo si toos ah loogu weydiinayay su-aalo kala duwan oo la xiriira xaaladda dalka iyo waxqabadka dowladdiisa iyo sidii markaa faahfaahin ugu bixin lahaa arrimo ay ka mid yihiin dowladdiisa oo ay ka go-an tahay in dalka laga xoreeyo al-shabaab islamarkaana ay hirgeliso qabashada doorasho qof iyo cod ah labada kun iyo lix iyo labaatanka waxa uu tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dowladdiisu ay qorsheynayso sidii dalka ugu gudbi lahaa doorasho dadban oo wakiilada beelaha caalamka waxa ay markaa yihiin kuwa saameyn ku leh arrintaasi isagoona waxa uu xusay in inta badan wax ka soo barteen xaaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale uu sheegay in la wajihi doono wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu xusay in dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka ay diyaar u yihiin in ay xoreeyaan goob walba iyaga oo weliba ujeedku uu yahay sidii dalkan ay ugu dhic lahayd doorasho qof iyo cod ahi doorasho dadban waxa la yidhaah marba meelay soo martay adeer cali iyo adeer calasow mar ay luuq inta galaan ay hebelna waa xildhibaan hebelna xildhibaan maaha ay dhahaan ayay soo martay waa ka soo gudubnay waxaan dhahnay war doorashaa la yidhi wuxuu yahay hala isdoortee bal wixii hadday qabiil yihiin xataa qabiilka dhexdiisa bal fursad ay ku tartamaan hala siiyo qabiilkii haddana lama wada gaaro la yidhi wakiilo qabiilkaa laga sameeyo konton qofood konton iyo kow qof ha codayso siyaasiyiintuna konton iyo kowdaas qof ha qanciyaano yaan yaan soo gaarnay waa ka soo gudubnay ayaan dhaweyto waxaa la yidhi boqol qofood hala boqol iyo kow yaa boqol iyo kow ha la gaarsiiyo oo isla qabiilkii dhexdiisa ah meelna abrogkuna sax ma ahayn intaba wixii la rabay ma ahayn abroachkuna sax ma ahayn oo intii wixii la rabay ma ahayn haddana ayadaas labsadeeda dhexdeeda haddana cillado waa ka jirjireen tii oo laba kun iyo eh, lix iyo tobankii toddobaadna waa ka jireen tanna waa ka jireen hadda oo lasoo dhaafo dhowey Eh, kala duwanaansho intuu la egyahay ka hadlimin maanta marka laba kun iyo labaatan iyo lix aniga waxaa iga go'an inaan horta hoolkii u noqonin si aan aniga hoolkii ugu noqoninna dadka hoolkii ugu dadka ku dooro lahayne waa inayna u noqon jufo hebeley muxuu ahay wakiiladiinna kaana inaanay u noqon wacyidane waa ku tala jirnaa qorshe cadaa dowladda uga degan dalkan qof iyo cod ayaan dhaweed waa la isku dayay dadaal badan iyo dood badan wax waa laga sameeyey laguma guulaysan asbaabtu wax kasta ha noqotee markaan daqiiqadda u dambayso doorashada mugay sanad ka dhiman tahay iyo mugay lix bilood ka dhiman tahay iyo bilaabi maynee haddaan bilaabaynaa maantaan bilaabaynaa geedi socodkaas laba kun labaatan iyo lix qof iyo cod dadkan uu ku geli lahaa qof iyo codku sidoo u ekaana moodelayaal badan oo qof iyo cod ah jire keen qaadanaynaa waxaasoo dhammi waa sheeko noo dhiman laakiin laba kun iyo labaatan iyo lix waxaan rabnaa dalkan federal institutionska in lagu soo doorto qof iyo cod haddii ala yidhaha marka taasi intaasaan kusoo koobaya
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu codkaasi ahaa markanna waxaynu eegaynaa wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaacisay in uu hoos u dhacay dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka axmed cabdi maxamed haynoo faahfaahayo
wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa shaacisay in cudurka shubanbiyoodka oo ka jiray degmooyinka kismaayo afmadow dhoobley doolow luuq iyo beled xaawo ay xakamaysay toddobaadkii aan soo dhaafnay ayaa cudurku waxa uu soo ritay toddoba kun lix boqol iyo konton iyo toddoba qof oo saddex kun iyo toddoba boqol iyo konton ay yihiin carruurta ka yar da'da shanta sano sida uu redio kismaayo u sheegay madaxa dabagalka cudurrada faafa iyo xaaladaha degdega ah cabdirasaaq maxamed cabdi doctor cabdirasaaq ayaa waxa uu xusay in hadda tirada cudurka uu soo ridanayo ay hoos u dhacayso dhammaan xarumaha caafimaadka ee gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay in afartan iyo sagaal qof ay u jiifaan xanuunkan cudurka shuban biyoodka xarumaha caafimaadka ee gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose wasaaradda caafimaadka ee, juhdi badan bay samaysay dadaalo badan bay samaysay in generally dadka guud ee ku dhacay ee cudurkan uu saameeyey todoba kun lix boqol konton iyo todoba case uu saameeyey ee jubbaland oo dhan Ee, dadka shanta sano ka yar under five-ka uu ku dhacay dadkan cudurkan dadka dadka ugu tirada badan uu ku dhaco waa saddex kun todoba boqol iyo konton qof waa cases oo inta badan under five shanta sano ka yar ahayd dadka ee, dhadiga ah ee, saddex kun toddoba boqol iyo konton iyo kow labka caseska la jubbaland dhammaan saddex kun iyo sagaal boqol iyo lix qof total caseska ee deedka dhintay ee dhimashada ah jubbaland oo dhan waa konton iyo saddex qof cudurka shuban biyoodka ayaa dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka jubbaland waxa ay u tiirinayaan inuu ka bilowday nadaafad xumo iyo biyaha aan nadiifta ahayn ee ay cabbayaan dadka danta yar iyo kuwa ku jira xeryaha barakacayaasha madaxa dabagalka cudurrada faafa iyo xaaladaha degdega ee wasaaradda caafimaadka jubbaland cabdirasaaq maxamed cabdi ayaa sheegay in hadda lagu guda jiro xilli roobaad loona baahan yahay in dadka ay xaaladooda caafimaad aada uga taxadiraan Ee, sidoo kale waxaa la kontaroolay la xaqiijiyay wasaaradda caafimaadka ay xaqiijisay ee, degmada afmadow iyadana waa la kontaroolay Ee, walow ay halkaas ay ka daayaan roobab waaweyn oo laftigeeda cabsi badan laga qabo oo ee, bahda ee, u soo noqon karo bahda ee, wasaaradda ee, ee, degmooyinkaas alert inay maaragtay ku foojignaadaan inay maaragtay ka warhayaan sababtoo ah waxaa ee, ceelashii iyo muskulihii baa isku furman kara cudurkana inta badan waxuu ka imaadaa edwkularaha iyo wuxuu ka imaadaa ee, nadaafad darada iyo maarata ka imaadaa Ee, labadaas degmo alxamdulilah ilaah mahadiis waxaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha maxalliga iyo dhammaan iyo degmooyinka district surveillance- district iyo commissionka ee, guddoomiyaasha degmooyinka dhammaan dadka waa loo loo sara kacay waa la kontaroolay alxamdulilah Ee, waxyaalaha hadda ee, degmooyinka active-ka ah oo kaysaska ay hadda imaanayaan waxa waaye kismaayo ee, qooqaani doolo luuq iyo baleexaaw Eh, total caseska dhammaan eh, hadda deg- jiifa eh, xarumaha citiyada jiifa waxa waa afartan iyo sagaal qof waa Ku- jubbaland oo dhan axmed cabdi maxamed axmed toronto radio kismaayo
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu dilay lixdan ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab maxamuud cali xasan haynoo faahfaahiyo
dagaal xogan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada xardheere ee gobolka mudugga oo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo xubnuhu ka tirsan nabadiidka al-shabaab waxaana dowladda ay sheegtay in dagaalkaasi lagu dilay lixdan ka tirsan nabadiidka al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo ay weerara deegaanka cali kabowse oo qiyaasii soddon kilomitir dhanka koonfureed ka xiga degmada xardheere ee gobolka mudug gudoomiyaha degmada xardheere maxamed yuusuf kulmiye ayaa sheegay in ay heleen xog ku saabsan in xubno ka tirsan al-shabaab ay isku arursanayeen deegaanka cali gaboobe sidaasina howlgalka ay ku qaadeen kuna dileen lixdan ka tirsan nabadiidka al-shabaab waxa uu kale uu sheegay in howlgalka lagu qabtay hubkii ay wateen al-shabaab iyo laba gaari sidoo kalena la burburiyey gaari ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa howlgalkan gaarka ahaa oo ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ay ka fuliyeen duleedka degmada xardheere ee gobolka mudug ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay hakadeen howlgalladii ka dhacayay deegaanadaasi ee al-shabaabka ku sugnaayeen ay ka socdeen maamulka goboleedka hirshabelle iyo weliba galmudug
dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa ka wada hadlay cunaqabataynta hubka saaran ee soomaaliya nasteexo cabdiraxmaan cali haynoo faahfaahayso
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa la kulmay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya anita kiki labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kordhinta taageerada dhanka saadka ee ciidamada qalabka sida iyo qaadista cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii maalmo ka hor ayay ahayd markii dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya ay ku baaqeen in soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka sidii ciidamada qalabka sida u heli lahaayeen qalabayn iyo dib u dhis xoogan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in cunaqabataynta hubka ay caqabad weyn ku tahay dib u xoreynta dalka iyo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab bishii noofembar ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa u codeeyey in lasii wado cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya golaha ammaanku wuxuu sheegay in al-shabaab ay weli khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka loona baahan yahay in cunaqabataynta lagu sii rogo sidii loo dhimi lahaa dhaqdhaqaaqyadooda
dowladda soomaaliya ayaa soo saartay digniin ah ku socota shirkadaha diyaaradaha dalka ka howlgala ayaan xasan maxamed haynoo faahfaahayso hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa soo saartay wargelin iyo digniin ku wajahan shirkadaha duulimaadka soomaaliya kaasoo ku aadan in aan la aqbali doonin in la rafaadiyo dadka shacabka ah ee safarka ah shirkadaha ayaa looga digay in saddex saacadood ka badan aysan dadka garoonka ku hayn karin iyo in aan shacabka la bilimin karin iyadoo loo hayn diyaaradii ay raaci lahaayeen lana hubin badqabka diyaaradaas arrintaas ayaa kusoo aaday iyadoo shalay dad gaaraya konton qof ay ku dhibaatoodeen garoonka diyaaradaha kadib markay isku diyeen mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha in ay baaqato xilli saacado badan dadkaas garoonka ku xayirnaayeen
halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda kismaayo codka jubbaland gorrow akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ciyaaraha ee warka duhur qazaala haynoo soo koobo mahadsanid fantastic gool wanagsan dhegeystayaal saaxiib yaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dur waxaan kusoo qaadi doonaa kulamada caawa la ciyaaraya chelsea iyo arsenal ayaa kulan aad u xiiso badan dhex mari doona kulankaasoo ah kulan la wada sugayo iyadoo kulamaadkan la ciyaari doono ay wada ciyaarayaan almeria iyo weliba eja barcelona iyo weliba sasula real madrid iyo weliba real sociedad ayaa sarki doonaa kulamadaas ayaa la ciyaaraya ligoonka faransa kulamo ayaa la ciyaari doonaa dulus iyo weliba linus ayaa sarki doonaa jarmalkana friberg iyo weliba rb lisburg ayaa balse kulamadaas ayaa la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka durna waa intaan dibida kugu celiyay qabarka inaga haray fantastic
khasaala aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobayo xubinta ciyaaraha ee warka duhur markana akhbaaraadka dibadda haddii aynu gudagalno isbahaysiga mucaaradka kenya ee azimiyo ayaa sheegay in maanta dib ay u bilaabayaan mudaharaadyada ka dhacaya magaalada nairobi ayna kaga cabanayaan qiimaha maciishada iyo weliba waxaa isdabamarin la sheegay in lagu sameeyay doorashada madaxtinimo ee sanadkii hore hogaamiyaha azimiyo ahna ra-iisul wasaarihii hore ee kenya raila amomo odinga ayaa waxa uu markaasi si darqi ah kaga guulaystay madaxweyne william ruto doorashadii dhacday agosto sanadkii hore odinga ayaa markaasi hakiyey mudaharaadyada saddexdii toddobaad ah ka hor kadib markii madaxweyne ruto uu sheegay in wada hadal uu lala yeesho mucaaradka odinga ayaa hadda dowladda ku eedeeyay in aysan dhab ka ahayn wada hadallada booliska dalka ayaana sheegay in aysan markaa ogolaan doonin dibaadbaxyada cusub iyaga oo markaasi ku sababaya rabshado ka dhacay mudaharaadyada hore oo ay ku dhinteen saddex qof iyo weliba goobo ganacsi oo la burburiyey warkii duhur oad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland duurnimada waa naga intaa khiyaaraytan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo